إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qarax ayaa xalay lagu weeraray saldhigga weyn ee magaalada beledweyne ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhig ku yaala duleedka magaalada kismaayo oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka jubbaland heshiis ayaa dhex maray wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan iyo mid ka mid a jufooyinka beesha xawaadle shil gaari oo ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay waddo weyn oo isku xirta gobollada sanaag iyo bari xasan sheikh ayaa shir la qaadanaya madaxda maamul goboleedyada oo ay wax badan isku diidan yihiin maamulka islaamiga ah ee degmada baraawe ayaa dowladdiiniya u qabtay dadka ka shaqeeya faryaamada iyo haweenka caanaha ka ganacsada munaasabad loo qabtay lixdan haween ah oo bartay caafimaadka harqaanka iyo cillaansaarka ayaa ka dhacday xarunta mu'asasada alxikmah ee wilaayada shabeellaha hoose إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiba faahfaahsan qarax ayaa lagu weeraray saldhigga weyn ee magaalada beledweyne xalay inta badan xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa laga maqlay qarax ay mujaahidiinta al-shabaab ku weerareen saldhigga weyn ee magaaladaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka hiirshabeelle tafaasiil dheeraada oo qaraxaas ku aadan ma aanan helin dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhig ku yaala duleedka kismaayo oo ay ku sugan yihiin kuwa maamulka jubbaland weerarka wuxuu si gaara kaga dhacay deegaanka si galleer oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo waxaana ku sugan ciidamada maamulka jubbaland ee uu hogaamiyey axmed madoobe heshiis ayaa dhex maray wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan iyo mid ka mid a jufooyinka beesha xawaadle maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya kulan dhex maray wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo jufada tuurow yabar madaxweyne oo ka tirsan beesha xawaadle ayaa laga soo saaray bayaan lagu caddeeyey balamo iyo heshiis dhex maray labada dhinac nabadoonnada jufada oo u tagay wilaayada ayaa dalbaday heshiis waxayna wilaayadu aqbashay oo ajiibtay dalabka jufada sida lagu caddeeyey bayaanka laga soo saaray kulanka uu akhriyey mid ka mid a waxgaradka jufada tuurow yabar madaxweyne waxaan si buuxda u qaadanay la shaqaynta mujaahidiinta lambar saddex waxaan ballan qaadaynaa inaan deegaanadan degno lagu dhibaataynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoombo lambar afar waxaan iclaaminaynaa inaan beri ka nahay dagaalka islaam la dirirka ah ee walaayada ka socdo lambar shan waxaan ballan qaadaynaa in aan deegaanadeenna lagu soo dhoweynin laguna qarinin qof dembiile ah lambar lix waxaan qaadanaynaa in aan dadkeenna ka reebno ku biiridda cadowga alle si uusan u burin ballankii nabadeed ee aan walaayada la galnay lambar toddobo ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed in aysan ku kadsoomin dagaalkan shareeca la dirirka ah ee gaalada wadato nabadoon cumar axmed yare oo ah nabadoonka tuurow yabar madaxweyne oo munaasabadda ka hadlay ayaa jufooyinka kale ee beesha xawaadda u soo jeediyey inay qaadaan waddada ay jufadiisu qaaday taas oo la heshiisay xarakada shabaabulmujaahidiin beesha yabar madaxweyne waxaan ugu baaqayaa haddii allahu yidhaahdo hadda waa jifo sagaalkii kalaa maqan in is aruursadaan isku yimaadiin isoo wargashaan oo horkaco walaayada u geeyo meel walba aan la tago diyaar baan shalay dhibkaan ayagaa i doortay ayagaa i geeyey kursigaan ayagaa i saaray haddana diyaaraan u ahay ciddii i rabto oo i danayni diyaar baan u ahay gacmo furan waa ku soo dhoweyna waa kula shaqayna waxaan ugu baaqayaa beesha yaba madaxweyne in fidnadan socoto ama shahaatana dirir ayna noqon soo dhowaadaan yimaadiin gacmo furan nabadoonka guud ee beesha xawaadle nabadoon cabdiraxmaan xiirey oo munaasabada ka hadlay ayaa soo dhaweeyay heshiiska isagoo beelaha kale ee xawaadle ugu baaqay inaysan la shaqayn shisheeyaha usoo dhiibay xasan sheekh mashruuca lagu duminayo shareecada islaamka ee laga hirgeliyey wilaayaadka islaamiga ah xawaalaha kale ama muslimiinta kalena waxaa ugu baaqayaa inay sidaas laga bilaabo yebar madaxweyne lagu xijiyo xawaale lagu xijiyo islaamka ahlutawxiidka waxaan ugu baaqayaa in sida beesha tuurow yebar ee yeeshay lasoo yeelo lasoo yeelo jidkaas lasoo qaado shareecada dirirka waxay ballan qaaday inaysan shareecada dirirka aynan shirkad dadka kula ahayn ooy beri ka yihiin ooy fahmayaan wax laba laba dirir ay kitaabka yihiin ay fahmeen caqiidadooday qaateen ilaahay bay u dhowaadeen aqligooda ilaahay sugay intaasoo kalena waxaan ugu baaqayaa beesha yebar sagaalka oday oo ka dhiman ama xawaadle inay sidaas soo yeelaan waxay tegay tiigsimaad male inay sidaas yeelaan xawaalaan ugu baaqayaa muslimiintaan ugu baaqayaa ahlutawxiidkaan ugu baaqayaa anna waa la qaatay waana wax lagu farxo ilaahay nabadaas ha sugaan leenahay inta caqligu ka maqan yahay ilaa aqli wax usoo dejiyaan leenahay inta ilaahay ugu talagelin towbana ilaahay meel kale ha ka bixiyo innaga hala dhaafiyaan leenahay si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd markii xarakada shabaabulmujaahidiin iyo beesha saleemaan ay heshiis ku gaareen magaalada xardheere ee gobolka mudug afhayeenka guud ee xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage oo shir jaraa'id qabtay ayaa beelaha kale ee ku sirmay mashruuca xasan sheekh ugu baaqay inay allah u soo laabtaan oo miiskooda hadallada ay u furan yihiin waxaana muuqanaya in jufooyin badan ay fahmeen ujeedka laga lahaa dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh oo lagu duuminayay amniga iyo shareecada islaamka muddo ay ku noolaayeen beelaha soomaaliyeed xasan sheekh ayaa shir la qaadanaya madaxda maamul goboleedyada oo ay wax badan isku diidan yihiin cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa kulankii afraad waxa isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada si ay uga hadlaan qodobo xasaasi ah oo aada u danaynayo kulankani oo aanay ka muuqan qabanqaabo aada u badan oo u qalanta ayaa waxaa jooga xasan sheekh qudhiisa iyo madaxda maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirka waxa uu ku soo aaday iyadoo colaadu ay ka ogan tahay magaalada baydhabo taas taas oo ay ku lug leedahay madaxtooyada muqdisho sida marar badan ay sheegeen taageerayaasha madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ah siciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamulka puntland oo uu khilaaf adag kala dhexeeyo xasan sheekh maxamuud falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in aanay dhinacyadu ku heshii karin dhammaanba qodobada u yaala waxaana ugu xasaasisan qaybsiga khayraadka sidoo kalena waxaa jira qodobo ay wataan madaxda maamul goboleedyada oo ku saabsan habka saami qaybsiga sidoo kale waxay dhinacyadana ka wada hadli doonaan dagaalka waayadan socda kaas oo qudhiisa madaxda qaar ay aaminsan yihiin in aan si dhaba loo qaybin hubka lana siiyey dhinacyo iyo gobollo gaar ah ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo asiga qudhiisa culays looga furay dhanka gobolka gedo islamarkaana dareemaya xagaldaacin uga imaanaysa xasan sheekh xaggiisa shirka ayaa waxa uu yahay kii afraad ee noociisa ah tan iyo markii xasan sheekh la doortay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyaduna waxay xasan kala doodi doonaan khilaafaadka siyaasiga ah waxayna u badan tahay in ay adkaato in la qanciyo munaasabad loo qabtay lixdan haween ah oo bartay caafimaadka harqaanka iyo cilaansaarka ayaa ka dhacday xarunta mu'asasada alxikmaha ee wilaayada shabeellaha hoose warbixinta warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed amiin munaasabadan oo ahayd mid si wacan loo soo agaasimay ayaa ka dhacday xarunta mu'asasada alxikma ee ku taalla deegaanka kuunyo barow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimo odayaal dhaqameedyo bahda caafimaadka waalidiin iyo martisharaf kala duwan ardayda qalinjibisay ayaa soddon iyo toddoba ka mid ah waxa ay barteen caafimaadka guud iyo shaybaarka oo ay dhiganayeen muddo laba sano ah halka saddex iyo labaatanka kale ay barteen xirfadaha dhartolista iyo cilaansaarka qayb waliba oo ka mid ah qalinjabiyaasha ayaa waxa ay sameeyeen bandhig ay ku muujinayeen heerkooda aqoonta iyo waxyaabihii ay barteen munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan isagoona dardaaran u jeediyey ardayda ka qalinjabisay mu'asasada alxikma waxaa kaloona laga rabaa haqaafada mujtamaca inay xoojin haqaafada mujtamaca in la ballaariyo hadda horteena lagu soo bandhigayay gabdho soo takharujay caafimaad ka soo bartay harqaanka soo bartay xinnaha soo bartay harqaan iyo tawliidda soo bartay si wax loo tolo ayaa horteena waxaweyn casharo kusoo bandhigaya waxaa rabnaa mujtamaca marka haqaafadooda inay kor noqoto oo waxaweyaan insha allahu tacala si hore aan u aragnayba mutaqarijaad kale oo kombyuutarada iyo iyo xiraf kala duwan bartay inay waxaweyaan iyana insha allahu tacaala aan gaarno muasadan ay ku tallaabsataan rabnaa maxaa yeelay gabar wiil duraysa inaan ka gudubnaa rabnaa wiil gabar duraya inaan ka gudubnaa rabnaa waaliga ayaa sidoo kale ugu baaqay hooyooyinka inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarashada waxaana sidoo kale munaasabadda ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaam warsame marka ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo xaqiiqada hana tusiyo waxa aad bulshada usoo bandhigteen oo qiimaha badan hamigiinu ha ahaado inaad ku ajir malaysataan qofku waxii uu ku siiya haddaa imaansatid oo ka qaadatid marka hore oo mucaamalada wanaagsan oo qofka aan lagu qaaliyeyn waxa uu la yimaado aad ka gadayso waa akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay raxim allahu man kaana samxan idaa baaca samxan idaa ishtara markuu sii gadaya markuu soo gadanaya waa ninka samxiga saamaxadda badan iska keen waxa haysi keen waaa waxaa kari karta bix sidaa qofka dhahay ninkaas ilaahay ha u naxariisaale ninka dadka wax walba ku adkeeyano dabcan waa cagsigeeda weeye marka waxay aan qabanayna ajir malays aan ku salayno gunaanadkii xafladda ayaa waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey lixdanka arday ee ka qalin jebisay mu'asasada alxigma waxaana ay xafladdu kusoo dhammaatay jawi aada u qurux badan maamulka islaamiga ah ee baraawe ayaa dowla diiniya u qabtay dadka ka shaqeeya faryaamada iyo sidoo kale haweenka caanaha ka ganacsada mahad cubeyd ayaa warkaas soo jeedinaya dowradan diiniga ah oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa loo qabtay ragga ka shaqeeya dhismaha guryaha iyo haweenka caanaha iibiya waxaana munaasabadii lagu soo gebagabeynayay ay ka dhacday deegaanka kunye barrow ee shabeellaha hoose gebagabada dowradan ayaa waxaa ka hadlay marti sharaf kala duwan oo iskugu jira dhaqaatiir waxgarad mas-uuliyiin iyo dadkii dowladda loo soo xiray ugu horreyntii mid ka mid ah dhaqaatiirta ayaa haweenka caanaha iibiye kala hadlay nadaafadda looga baahan yahay
caanaha marka meelaha laga fiirinayo waxaa ka mid a oo laga adkeynaya marka lasoo lisayo caanuhu meel waa lagu soo lisaa meel waa lagu iibgeeyaa dad meesha ugu dambeeday ku cabaan intaasoo dhan inay maraan badqab iyo caafimaad waa loo baahan yahay marka dalisayoo kale xoolaha waa la sumeeyaa daawa loo isticmaalaa noocyada kala duwan kuwa dusha laga mariyo kuwa afka laga siiyo kuwa lagu duro daawadaas xoolaha saasa oo loo isticmaalo qaarkood caanihii way soo gelayaan ama neefka dhiiggiisiiy soo raacayaan caanihii ku jiraan oo caanihii raacayaan ama dusha laga mariyey oo waa suntii oo naasihii xoolihii la mariyey waxaa wanaagsan marka neefka laga soo lisayo caanaha marka koobaad inuu neef caafimaad qaba oo nadiifa uu yahay sidoo kale mas-uul ka fayadhowrka deegaanka ayaa dadka dhismaha ka shaqeeya kala hadlay in ay nadaafadda ku dadaalaan
guriga hadday catirtay qashinkiisii musbaarkiisii iyo wixiisii jidkaa ku soo daadis lacagtaadaa qaat waa iska tagtay maya guriga hadday catirtay ama waa dhistay qashinkii bannaan ku soo daadis ilaa ninkan guriga loo dhisay qashinku iska soo daadis soo maaha yaa lagu soo daadiyey jidki jidkan wuxuu leeyahay xaquu leey soo maah taas ayaa waxay noo tahay muhiimadda koowaad oo raggan dhismaha in dowra la siiyo layskuna baraarujiyo laba xaaladood inay ka imaanayso xaaladda koowaad oo caafimaad darra ah iyo xaaladda labaad oo ah qashin iyo wasaq magaalada magaalada ilmaa joogo dad idinka ilmihiinyaa joogo dad waayeellaha joogo ummaddii o dhaa joogto jingaddan lagu istaagaya ama in laga leeleexdo dhibaato soo maah taas waa mid suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka beesha tunni ayaa la dardaarmay haweenka caanaha iibiya iyo ragga dhismaha ka shaqeeya
waxaan kaloo halkan uga faa'iidaysanayaa ummad dacwaan nahay annaga haddaad tihiin fuundiyaalka ilaahay uga baqa salaadda ha dayacina wakhtigoo la aadaamay salaad duhuraa la aadaamay shaqadii koraa laga degaa shaqadii hoosaa la iska wadanaa qorshahaas ilaahi laga baqo oo wakhtiga markuu galo ha la dukado salaada caana nadiifa horta laga hela alxamdulilah dumarkana waxaan ku boorinayaa inay sii dadaalaan nadaafadda ku dadaalaan waxaan hadda laga hadlaya waa nadaafadda midda labaad arrimihii laydinkala hadlaayey waa sax xoolaha idinka ma lihidiin laakiin ducaadaa tihiin naftiinna siddeed sana wax laydinku shubaayey waxaa la rabaa idinkana inaad baadiyihii dadka idin yimid aad wax gaarsiisaan tawxiidka kala hadashaan salaada kala hadashaan ducaad aad noqotaana la rabaa ugu dambayntii dadkii dowladda loo soo xiray oo iskugu jiray rag iyo dumar ayaa ka hadlay gebagabada munaasabadda lagu soo xirayay dowladda waxayna sheegeen inay dhaqangelin doonaan waxyaabihii ay ka faa'iideen dowladda ugu horrayntii waxaa hadlay haweenka caanaha iibiya bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaah ayaa ku mahadsan dowladii aan soo qaadan waaliga degmada baraaba dowra fiican ay noo dhigaan caanaha dadka keenaya dadka gadaama nadaafadii aan nagula sheekeey macalimiinta waa ku mahadsan yihiin nadaafadii aan nagula sheekeey dadka reer baadiyaha walaalahan waa ugu baaqaynaa inay wax dhan oy nadiifiyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabar saddex maalin ayaa noo socda shay kheyr ah walaalkana ilaaha barakeey miisaankiisa xasanaadka lou saaro ninkana wax badan ayaa ka faa-idnay shay kheyr badan ayaanu noo sheegay si ganacsiga caanaha wax walba salaada wixii kheyr ah lana dardaarmo ninkana kuwii qaatay allah naga dhiga sidoo kale ragga qaabishan dhismaha guryaha ayaa iyaguna ka hadlay waxyaabaha ay dowladda ku qaateen bismillaahi raxmaani raxiim anoo ah aweys maxamed isaaq oo loo yaqaano wadaas dooro ayaa noo socotay muddo oo saddex beri dooradana waxay ahayd qaybta shaqada oo nadaafadda waxaan faa'iidin oon ku helnay aniga waxaan ku shaqeeyaa fuundiyaan ahay niman faryaamaan nahay oo ka shaqeyna magaalada kuunyibarow oo dhowr sanooyin aan ku shaqey jirnay sidaan wana- wada ogsannahay qashanka oo munaasabada jidka la dhagaay cumudda inuu u daran yahay oo masaamiiraha ku jirto jiingadaa ku jirto alwaha ku jiro oo xoolo iyo qof bini'aadinba oo- oo oo dhib yahay arrimahaas haddaaymo aniga ma ku xisaabi jirnay hadda laakiinse odayaala warkaa noo sheegay saddex maalmood doorki mid ayaan ku jirnay maalinta afraad oo la katamay oo hadda wixii ka dambeeyey inaan magaalo qashan lagu arkin dhowaan ay ahayd markii wilaayada shabeellaha hoose ay dowlad diini ah u soo xirtay maqaayadleyda iyo kawaanleyda deegaanka kunyo barrow
warka subaxnimo dhegeystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan shil gaari oo ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay waddo weyn oo isku xirto gobollada sanaag iyo bari maxamed ciise ayaa faahfaahinaya shil gaari oo dhaliyey khasaare hantiyad iyo mid nafeed islamarkaana ay ku geeriyoodeen saddex ruux ayaa ka dhacay waddada u dhexaysa sanaag iyo magaalada boosaaso gaarigan oo ahaa nooca raaxada ah ayaa ka yimid gobolka sanaag wuxuuna kusii jeeday magaalada boosaaso ee gobolka bari sawirka gaariga oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa laga dheehanayey burbur xoogan oo soo gaaray iyadoona la xaqiijiyey in shilkaas gaariga ay ku dhinteen saddex ruux shilalka gaariga ayaa waxaa sababa mararka qaar gawaarida oo si xowli ah loo kaxeeyo ama waddada oo ah mid burbursan codkaasi wuxuu waa maxamed ciise oo inoo soo jeedinaya war ku saabsan shil warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka waa inaga intaa